ururka taalibaan ayaa sii wadaa xoojinta awoodaha dalka afghanistan oo ay la wareegeen iyadoo meelaha qaar laga soo sheegayo rabshado iyo dibadbaxyo gaar ahaana dhinaca galbeed ee dalkaasi maxamed colaad xasan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee afghanistan inoo haya
taalibaan waxay sii giijinaysaa gacan ku haynta dalkaasi inkastoo meelaha qaar laga soo sheegayo rabshado iyo dibadbaxyo maalin kadib markii ay kooxdu ku dhawaaqday in dagaalkii uu dhammaaday cid ay ka argudanayaanna aanay jirin goobjoogayaal ayaa ku soo warramaya in maleeshiyada taalibaan ay rasaas ku kala eryeen qaarna ay garaaceen magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee jalaalabaad halkaasoo arbacadii shalay koox mudaaharaadaysay ay isku dayayeen in calanka taalibaan ay dhulka soo dhigaan oo ay ku beddelaan calanka qaranka ee dalka afghanistan ugu yaraan saddex qof ayaa lagu dilay kuwo kale oo badanna waa lagu dhaawacay taalibaan jawaab kama bixin arrintaasi taalibaan ayaa talaadadii wacad ku martay inay xurmaynayso xuquuqda dumarka oo lagu salaynayo shareecada islaamka iyo inay soo dhisayaan dowlad islaami ah oo loo dhan yahay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa qoraal uu soo dhigay boggiisa twitter-ka arbacadii shalay waxa uu ku sheegay in maraykanka iyo saaxiibadiisa beesha caalamka ay ugu baaqayaan kuwa awoodda qabsaday afghanistan oo ay ula jeedaan taalibaan inay damaanad qaadaan xuquuqda iyo difaaca dumarka iyo gabdhaha waxa uu sheegay in dunidu ay si dhow u eegayso sida dowlad kasta oo mustaqbalka ay yeelato afghanistan ay u xaqiijiso xuquuqda iyo xorriyadda dadkeeda xaaladda caasimadda dalkaasi afghanistan ee kabuul ayaa weli deggan maalmo kadib markii ay la wareegeen taalibaan waxaa soo kordhaya tirada gaadiidka adeegsanaya jidadka magaalada oo ilaa iyo axaddii ahayd mid cidlo ah dumar fara badan ayaa lagu arkayey jidadka arbacadii shalay laakiin badankood waxay ahaayeen haween da ah iyo gabdho yaryar dumarkii afghanistan ee lagu arki jiray meelaha lagu sheeho iyo meelaha madadaalada loo tago ee caasimadda kabuul ayaan iyagu lagu arkaynin halkaasi dumar badan ayaa soo xirtay xijaab si ka duwan sidii ay ahaayeen taalibaan ka hor ragga ayaa iyagana soo xirtay dharka dhaqan ahaan dalkaasi ay raggu xirtaan ee khamiisyada iyo surwaalada loo yaqaano shalwaar taalibaan ayaa dalkaasi xukumaysay sanadkii kii ilaa iyo dii markaa oo isbahaysi uu maraykanku horkacayo oo ka jawaabayay weerarkii argagixiso ee lagu soo qaaday maraykanka bishii sebtembar ee sanadkii labada kuniyo kowdii ay xukunka ka tuureen taalibaan cabsidii la xidhiirtay soo noqoshada taalibaan iyo aargudasho ay ku sameeyaan dadkii la shaqaynayay haydaha gargaarka iyo ciidamada shisheeye ayaa keentay in kumanaan kun oo qof ay ku xoomaan garoonka kaabul si halkaasi looga daadgureeyo maraykanka ayaa sheegay in tirada dadka laga soo daadguraynayo afghanistan ay gaarsiinayaan shan kun ilaa iyo toban kun maalintii ilaa iyo sabtidii milatariga maraykanka waxay sheegeen inay dalkaasi ka soo qaadeen lix kun oo qof madaxweynaha maraykanka joe biden waxa uu sheegay in ciidamada maraykanka ee hadda ku sugan eerboorka magaalada kaabul ay sii joogi doonaan afghanistan ilaa ay ka soo wada daadguraynayaan dadka u dhashay maraykanka
mahadsanid maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington